unisef iyo hay-ado lamida waxay samayn jireen qodista ceelasha riigga ah oo oo dadka ay ka dhaansadaan meelaha xeryaha qaxootiyaasha barakacayaasha aan iraahdo dadkan ay ka faa'iideysan jireen marka hadda mashruucaasi weli ma jiraa mase waa jiraa waa jiraa unisef kala yimaada sef tirjina ayaa dowlad wasaarad la soo xiriirtay qorshahaasaan wadnaa in lagu sameeyo xamar meeshaan kilomtom saddex garsbaare merida ereadaas ayaa meesha kaga haboon in ceel loo sameeyey dadka barakacayaasha loo sameeyo si culeyska u dego laakiin anaga waxaan dhiirigelinaynaa waxaan aada u dhiirigelinaynaa ceelashii in la geeyo deegaamada in la geeyo si oo dadka ay unoqdaan deegaankooda unoqdaan lugaha qabto loo yareeyo magaalooyinka iskusoo magaalada oo kusoo badanayo dadkaan u yareeno in tuulooyinka la geeyo orijinka xagga si dadka xagga ahaad looga qabtiro dhinaca biyaha hataa markaan qorshayaasha aan wadno dhinaca korontada saas korontada waxaa rabnaa inaan geyno tuulooyinka la geyaan rabnaa si magaala magaalooyinka culeyska looga yareeyo meesha looga geeyo dad farigoo looga geeyo waxaa noqoto dhinaca biyaha haddii ilaahaymo iyo dhinaca tamarta waa qorshe dheer oo wasaaradda wadda wa waa gartay wasiir saalim cali oo ibrow dhinaca kale markii la fiiriyo dad badan ayaa waxay ka dhawaajinayaan in webiyada guraayo ay sabab u tahay in biyo xireen etoobiya ay samaysay ay saameyn ku yeelatay arrintaasi maxay wasaaradda kala socotaa
wasaaradda waa la socotaa in oo mashaariic ay samaysay dowladda etoobiya oo ayna ka mid noqdeen mashaariicdaas waxay ka mid noqdeen kuwa dhibaatada u keena biyo xireenada kuwa dhibaatada u keena biyo yarada webiyada laakiin biyo yaridda anaga webiga intaas keliyimaa waxaa biyihii oo inta horan waa sheegay webiyada oo iska yidhaahdeen oo culeys mug aan lahayn kas yar soo gaarta hataa aan xajin karin isla markii ay ay fatahaad ku dhacayaan saas aan u haysta marka tanna waxaa jirto anag waxaa naga dhexeeyay wadamada deriska ah adduunkooda waa jira convention wax la yidhaahdo shar ayaa jira adduunka oo wadan wixii biyo ka dhexeeya ha noqdaan biyahan sanamare ha noqdaan biyaha hoos gudaha wajah ha noqdaan in wadan wadan kale uusan kaga xudbi karin inta uu xaq u leeyahy inuu biyahaas ka hela marka ilaa heerkaas islama gaarin laakiin sidoo kale anaga waxaa jira dowladda etoobiya arrintaas madaxweynaha markuu jiray etoobiya jira waa kasoo wada hadleen guddiyaa loo xilsaaray waxaa lagu heshiiyey in loo xilsaaray guddi labada dhex ka dhexeeyo oo arrintan ay fiiriyaan guddigii weli fursad isuma helin inaan fadhiisano marka taas waxa waxay muujinaysaa in dhibaato saas eh oo hadday jirto in aan meel aan saari karno dowladda etoobiya ay waa dareensiin dhibaatan oo keeni karaan marka faaida faa-iidooyinka badan iyo khasaarooyinka wixii ka imaanaya inaan isla aragno oo oo in oo isla xalino ayaa ayaa meesha ka muuqato inaan isla heli doono laakiin mar weli guddiyadii weli fursadda ay ku wada fadhiistaan weli ma helin anakaan hadda maaragta riixo insaan usoo fadhiishorfadhiisadeen haddii ilahayd waa ugu dambeyntii biyaha maadaama nolosha aadanaha waxa ugu muhiimsan ay yihiin soomaaliyana dad ayba biyo la-aan u dhinteen ama kuwo abaaro ku dhinta ha noqdaan ama kuwo oon u dhintay iyo magaalooyin ay joogaan dhibaato soo gaarto biyo la-aan ka dhalataba ha noqotee hadda wasaaraddaada dhibaatooyin fara badan ayaa soomaaliya dhinaca biyaha meelo kala gedisan ka jira saa hadda sheegayno warihii baliyadii badihii raahda webiyadii hadday noqotay ceelashiba marka waxa ugu horeeya waxqabadka aad ku dhaqaaqaysid oo mustaqbalka dhow ah waktina waa waktiga fog midna waa kan dhow kan dhow muxuu yahay kan dhow waxaa waaye borta biyihii anaga ceelal badanaa la qoday biyo badanaa la qoday marka wasaaradda gacanta kuma hayni waxaa dhicayso meel ceelash ina meel la suu geeyo qolo kasta markay ceel soo hesho waxay geenaysaa meeshii ugu dhow ma fiirina qorshe qorshe qorshayaal oo intee daran intee intee meelka hari kulle oo loo sameynaa ma jirin qolakaas meeshay gaarto ayay qodaysa hadda qorshe waxaa way ceelash hadda oo gacanta lagu hayo maanahay in lagu qodo meelaha loo baahan yahay in la geeyo taas ayaa qorshaha noogu jirta iyo dhaqsiyaa badan inaan diyaar karno ceelasha oo oo oo oo oo meelaha qodnaa oo had shaqaynaynin ha noqoto oo ceelashii oo dugmay ha noqoto motoorkii saarna halaabay kuwaas inaan diyaarkarno kutarjinaa iyo inaan samayno biyaha biyo dhaaman aan samayno anagoo kaashinayna maaragtay dowlaha saxaabnaha ka sikow ama community soomaalida maaragtay intii awoodle intii tabar leh ay tuulo tuulo magaalo magaalo ay gacan ka geysato waa markii la gurmud jiray waktigeeda waayo jaaridaha ka mid yihiin inuu soo gurmudo intaa lana dawladda waxaa inayna gaarsi in lana gaarsi qorshayaashan haddii ilaahaydnimo aan ku talaysano tanhiimka soo socda muddo dhow haddii ilaahaydnimo waxaan kulli hadday noo hirgalaan culeyskii dhinac biyo ilanaysa laakiin intaas in lana gaarsiiyo maarata gacanlasi xukumka gacanlasi aan lagu fiirsan lasoo wada gurmado is abaabulo diyaaryadaa is abaabulaan markas biilaama la galo saasa noo sheegay insha allah